asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii aan dhinacyaha badan ku eegi jirnay teenan maantana sheekooyinkeennii caalamiga ah qayb ka mid a ayaan kusoo qaadanaynaa waagii hore dhegeystayaal saad ula socotaanba ee shukaansiga soomaalidu wuxuu ahaan jiray bahal qiimaysan oo sharaf iyo karaamo leh shukaansiguna sidiisa waxa uu ku fiican yahay inuu qiimo leeyahay oo af laysku qanciyo laakiin marmar baa dhacda afka laysku qancin waayo oo laga yaababa in adinka layskula tago maraanku leey adinka in layskula tago waayaha qaarkood waxaa dhici jirtay wax la dhihi jiray dhabargaraac dhabargaraac ayaa dhici jirtay tiqaantiqan baa dhici jirtay baryaxoog baa dhici jiray waxyaalo badan baa dhici jiray laakiin midkaan ka hadlayno waa shukaansigii wanaagsanaa shukaansiga laftiisu ayaa wuxuu noqon karaa gabadha lafteeda inay u tartamaan laba nin oo laga yaabo midna inuu afqabeen yahay midna uu dhagoolba yahayba ama afgaaman yahay ayaaba wax dhici kara ah haddii eebeedmahayo marka sidii dhici jirtay waagii hore ninka afka gaaman waa loo guurin jiray oo rag badanoo afqabeenna oo saddex iyo afar iyo shan ah yaa intay isu raacaan iyo gabdhaha u shukaamin jireen midka xishoodka badan waa loo shukaamin jiray oo bahdiisa intay duusho yay gabadh u shukaamin jireen oo maaragtay si wanaagsan ayaa loogu shukaamin jiray shukaansigu wuxuu ahaan jiray mid xitaa mararka qaarkood gabadha ay saddex nin u sheekayso gabadhu ay laba nin u sheekayso laba nin u sheekayso markaan ku leeyahay macnaha saddex nin oo isla socota ayaa gabadha u tegeysa waxaa la leeyahay hebel hebel baa la dhahaa ninkan ama ninkan cabdinaasir barkhadla aha ku raba labadan adan kale intana waxaan nahay taageerayaashiisa ninkan wuu u qalmaa inaad guursato waa nin sidana annagana waad u qalantaa inaad dumaashidana noqoto ayaad u qalantaa annaguna inaad dumaashiyaal kuu noqonno waan u qalannaa sidaa iyo sidaasaan nahay bal aan iswaraysanne ninkanu saddex ragga ku fiican yahay buu qayb ka yahay ninkani laba ragga ku fiican yahay ayuu yahay ninkanu shan ragga ku fiican yahay ayuu afar xaal ku guulaystay howlo noocaasa oo ninkaa la dhaalacahayo gabadha laga gadahayo ninkaa ayaa la samayn jiray tii marka xiliyo dambe ayaa laga soo gudbay xiliyo dambe baa laga soo gudbay waxaa dhacday marka gabadh baa laba nin wada shukaansadeen mid walba iskiiba u shukaansanaya isagaa gabadha raba mid waa dhagool waa demba ma hadla gacmuhu ka hadlaayo waa raggan gacmaha ka sheekeeya gacmaha ka hadla oo aan af soomaaliba ku hadal ninna waa nin afqabeenoo wuu soo geeraaraayo wuu soo heesaayo wuu soo mahmahaayo tusaalayaal buu bixiyaayo gabadha dhinacaas habeenkii dambey labadoodiiba isugu imaadeen waa mugdi markay labadoodiiba isugu imaadeen ayay midna xagga fadhiisisay midna xagga fadhiisisay markaase waxay tidhi new ninkaagin dhagaha qabown waad i rabtaa ninka dhagoolka ah anuu i rabaa aniga aniga ayuu i rabaa bes kan marka gacmaha qaba gabadha ma taataabto jidhkeeda ma taabto gacanna ma saaro kan dhagoolkiina haddii gabadhii markuu rabo xitaa inuu la hadlo waa inuu soo jeediyo dharbaaxo oo taabta ma og tahay taabashadii ayuu gacanta ku qabtay dhab gacanteedii ayuu dhab siiyey markuu gacantii dhab siiyey kaasna uu afka kala hadlahayo iyo towrahay ninkaaga hadlahayo wax la hubaan hayaae hadalka badan haygu wareerin war anigu wax la hubaan haystaae hadalka badan haygu wareerin ninkaas haddii wuun hadlaa kanna gacantu ka hadlaayo waa dhagool gabadha dharbaaxayo soo jeesadhaayo gacmihii kala hadlaayo tusaalayaal bixinhayo kanna afku ka hadlaayo wuu heesaa wuu geeraaraa marka dee hadalka waa la maqlaya laakiin gacantu tilmaanta ay bixiso dadku inuusan wada aqoonin ayaaba laga yaaba tilmaan gacameed ayuu gabadhii ku qanciyey markaas waxay tidhi roy ninkow ninkaagan hadlahayo wax la hubaan haystaae hadalka badan haygu wareerin ayay ku tidhi saasayna ninkii dhagoolka ahaa ku raacday iyadoo oo kalsooni fara badan ku qabtaa inuu yahay dhagoolku midka daacadda labadooda u dhow mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi tiftif iyo tuugaba waa laga tashadaa tiftif iyo tuugaba waa laga tashadaa